haatana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo uu isla magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kasoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaanu ku eegi doonaa fadlaqeleedka dowladda talada haysa hadda waa gabaabsi marka loo eego muddada u hartay hay-adaha baarlamaanka iyo xilka madaxweynenimada madaxweyne maxamed cabdulaahi hadda waxaa u hartay muddo ku eg toddoba bilood halka hay-adaha baarlamaankana ay ku eg tahay bisha decembar xilligaani suuragal ma tahay qabsoomida doorasho qofkii codar maxay taa dib u dhaca yimid sidees hadda loo gudbi karayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa nagala qaybgeli doona xildhibaan daahir amiin jees oo ka tirsan golaha shacabka brofeor liibaan ciise oo wax ka dhigan jaamacadda muqdisho daraasaadka sare kala faallooda siyaasada soomaaliya arrimahana si gaara isha ugu haya muddooyinkii lasoo dhaafay iyo seynab maxamed xasan seynab siraad oo iyadu u oleysa arrimaha haweenka iyo sinaanta jinsiga marka loo eego dhammaantoodba waxay dul istaagi doonaan caqabadaha iyo fursadaha xilligan jira waad mahadsan tihiin soo dhawaada dhammaantiin aan ku horeeya xildhibaan daahir waktiga idin haray intau la egyahay hadda aan ku horeeya xildhibaan daahir waktiga idin haray intau la egyahay hadda
waktiga doorashadu waa kala gudugnaaseen la socotiin doorashada dadban waa waktiga kala guduwan ay ahayd dad baa octoobartaa tanna la doortay dad baa december la doortay laakiin waxaa laga soo qaadaya maalintii baarlamaanka la kulmiyey oo la baariyey oo ahayd sideed iyo labaatankii december ayaa laga soo qaadaya sideed iyo labaatankii december de waxaa ka dhiman inta ka dhima un baa noo dhiman annaga mandhaykii muxuu ahay baarlamaankii muxuu ahay baarlamaanka waxay ka dambeeyeen si aan doonta ilaah marka lix bilaa idin hartay baarlamaanka soomaaliya labada gole hadda december ay ku eg tahay december sideed iyo labaatankeeda ay waktigiis ku eg baarlamaan waan gartaa mahadsan tahay doctor liban oyse marka la fiiriyo wadadan isgoyska ee kala guurka siyaasada soomaaliya aad baa isha loogu hayaa in doorasha dhacda marka aan ku laabto walaaca la qabo iyo khudbadii uu jeedshay james swan ee arrimaha doorashada la xiriirtay ka bulshariyad ahaan iyo ka aqoon ahaan maxaa kuu muuqda
bismi llahi raxmaan raxiim run ahaantii dadka soomaaliyeed iyo bulshada caalamka intaba waxaa laga dhuursugayaa xilliga kala guurka isbedelka u siyaasadeed uu dhici lahaa waxyaalaha cabsida keenaya iyo walwalka keenaya waa diyaar garowga waktiga oo aad u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadaynin hababka doorasho maa waxaanan ka ahayn ansixintii sharcigii doorashada oo la ansixiyey oo isaguna aada dib ugu dhacayo laba kun iyo sagaal iyo tobankii akhirkeeda baarlamaanka uu ansixiyey aqalka sarena febraayo sideedeedii uu ansixiyey madaxweynihiina uu saxiixay marka marka laga tago tam yani iyo guddiga qaran ee doorashada madaxa banaan oo isaguna diyaar garow ku jiray yani degaargarow oo mar walbana sheega waa diyaar waa nahay laakiin waxaan aad ugu baahan nahay doonis siyaasadeed ama yaa yaa yaa naga dhiman iyo hadday caqabado kale oo qarsoon ay jiraan oo laga sugayo in la sameeyo markan waxay la tahay waxa welwalka keenaya waa waktiga ayaa keenaya qof iyo cod kolka la yiraahdo duruufaha amni ee ku xeeran dalka kolka la fiiriyo arrimaha siyaasadda iyo isla jaanqaadka iyo fahmiga dowladda dhexe iyo maamul goboleedka oo inay si xoog laiskula jaanqaadaan oo mugdiga uu ka baxo oo iyadana loo baahan yahay waxyaalahaas oo dhan kolka la fiiriyo yaa waxay keenaysaa cabsi ma ku dhici doontaa waktigii mise maya arrintaas way arrinta keenaysa oo oo hadal haynta oo hadda bulshada caalamkana ay kasoo hadal hayaan dadka gudaha iyo siyaasiyiinta indheergaradkana ay aad u hayaan xarumo badan oo cilmi baarisana ay ka diyaariyeen caqabadaha iyo doorashooyinka iyo waxa socda marka hadalka iyo focuska wuxuu saaran yahay siduu u dhici karaa meelaha hataa sharciga kan hadda la ansixiyey uu keenayo xataa aqalka baarlamaanka wuxuu u saaray guddi guddigaas oo isaguna wax ka bedel ku sameeyey habkii marka hore ee xukuumadda usoo jeedisay in loo qabto deegaan doorashooyinka iyo habkaa oo ah waxyaalaha marka waxyaalahaas oo dhan ayaa keenaya marka waktiga ciriiriga ayaa keenaya oo ilaa hadda aysan caddayn sida hadda xildhibaanka uu tilmaamayba uu tilmaamay aan aada u caddayn
seene maxamed xasan dhanka haweenkan ka eegno aada baad ula socoteen siyaasada soomaaliya guud ahaan hadda maxaa idin muuqda
runtii horta dhanka haweenku waxay kamid tahay maaragtay doorashada guud oo iyadoo aan caddayn sida maaragtay professor liban uu ku sheegay kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqan gelinayo weli ma cadda oo guddiga loo saaray oo baarlamaanka ugu saaray ee diyaarinta xeerarka maaragtay dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaran iyo fulinta maaragtay qodobka labaad uu ku jiro xeerka maarkin oo xaqiijinta qoondada haweenka ilaa iyo hadda lama hayo qaabka loo dhaqangelin doono dhibaatada hadda kaloo iyadana jirta in guddiga laftigiisa oo korkooda todoba iyo toban maalmood keliya haweenka yihiin marka ma hubno ilaa iyo hadda nooma cadda sida kooltada haweenka loo dhaqangelin doono oo oo looga soo saari doono in la helo ugu yaraan boqolkiiba soddon
halmaan daahir dadka soomaalidu muddaydi siiyeen maandaydkiinuna gabaabsi buu marayaa laakiin waxaa muuqata inaadan soconina ama ama aysan muuqan istifaanad aada kuraasta ku banaynaysaan ama kusoo laabanaysaan marka sidee rabtaan in in ay kusii shaqeynaya ilaha dawladda maxaa idiin qorshaysan waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa xildhibaanada waajibkiisa ree waa guteen oo ahaa muxuu ahay in sharcigii doorashooyinka la sameeyo intii ka hersaneyd ee muxuu ahaa qodobada yareere qoondada haweenka iyo dadka deegaan doorashadooda aan la figi karin iyo muxuu ahay seela yeela iyo gobolka banaadir xaaladiisa waxay ahaanaysaa intaba waxaa loo saaray guddiga loo saaray guddigaasa waxaa lagu magacaabo dhamaystirka sharciga doorashooyinka lagu magacaabo waxyaabaha ka dhiman inay xeer ahaan kusoo saaraan oo baarlamaankana ay keenaan baarlamaankan haddii la keenay in la ansixinayo waa caddahay laakiin waxaa runtii muuqanin aniga hadda ku xildhibaan ahaana ii muuqanin inay dhici karto doorasho hal qof iyo hal codo oo sharcigaas sharcigaas doorashadaas tilmaamayo inay dhici karto iima muuqato waayo dhibaatada hadda maanta waddankeena haysata ka sokow oo nabadgelyo xumo deegaankaiyo shabaab ay haystaan muxuu ahay waxaasoo dhan ka sokow waxaa jirta jiro aad iyo aada khatar umar u ah oo safmareena oo conferes la yiraahdo oo haa-idooyin iyo wasa muxuu ahay haa-idooyin iyo dawlado annaga naga qanisan ka cabaasiyo oo shirarkoodii iyo howlihii ay qabsan lahayd oo dada late ku sameeyey ayaa waddanka ka jira marka wuxuu ahaan doona xaal wuxuu ahaan doona ilaah baa og annaga ma aha inaan gursiga isku dhijinayno mandate-ka ina afar sano oo ahaa afar sano haddii ay dhamaato oo muxuu ahay in aan ku celino gacantiisa lana soo dooro ayaa xaq noogu leh laakiin haddana ogaada haddana ogaaw haddana ogow okayow lama ogolo vacuum ama gaab meel banaan inay banaanaato dawlad la-aan dalkaas kusoo dhaco waayo dal dawladdeena waa baarlamaan wax la dooranayana baarlamaanka waaye maha madaxda marka baarlamaanka in la doorto oo dalkan baarlamaaniga baarlamaan u yeesho waa lagu qasban yahay laakiin haddii ay dhici waaysan baarlamaanka hadda joogaa sii joogaya taas laashi kala waayo ma maha waxa aan difiraya ama aan aanmaskeynayo sababtoo waddankan dawlad la-aan in iskusoo dhaco marna ma ogolin laakiin annaga diyaar waxaan u nahay tomorrow haddii la yidhaahdo doorasho aad inaan muxuu ahaa meesha kursigayga u yeelo iyo liiga soo dooranayo aan aado oo aan dadkayga cod ka raadsan marka laakiin xaaladaha jira jirada jirta wax walbo ima muuqato hadda ifabaala oo muxuu ahay muxuu ahay doorasho hal qof iyo hal cod ay ku karto laba shan qofba wax ka badan uus imaanka shanta qof ruuxooda intaasoo tilaabo usa jar la dhawaya marka tinaba anigu muu aaminsanayn ee doorashada hal qof iyo hal cod oo sharciga doorashooyinka uu tilmaamayo inay dhici karto haddii hay doorashada dadban iyo howl kale la aadayo waa wax kale xildhibaan daahir ka hor covid nineteen maxaa idin diyaarsanaa
covid-nineteen doorasho hal qof iyo hal cod aa noo diyaarsaneyd guddiga doorashada waa waa shaqeeyeen guddiga madax banaan doorashooyinka waa shaqeeyeen sharcigii oo doorashada waa samayni wax walba diyaara laga dhigi sayna baa dabaqad ku jirto hadli doonta laakiin sharcigii xuquuqda haweenka weli agtiinuu yaallaa ma lagama soo gudbin hay-adaha baarlamaanka amniga aad sheegayda jowhar iyo muqdisho la iskuma gudbi karo maaragtay baydhabo muqdisho marka doorashadaad diyaaristeen ee qabsoomi kartay covid nineteen la-aantiis doorasho noocay bay ahayd sidee rabtay waxaa iskaa qaldan waxaa iskaa qaldan cidda la dooranayo oo doorashada ma aadaysin aada leedahay iyo cidda amniga inay sugta la rabo anigo askari mihi qola garabka gashi maayo muxuu waaye dagaalna aadi maayo haddii ay jidka johor iyo iyo iyo iyo xamar asdoon yahay hadde dadaa uqaabilsan oo la rabaa inay sameeyaan ama su-aashooda aada weydiso laakiin aniga waxaan ku yidhi doorashada hal qof iyo hal code waa loo diyaar garoobay sharcigiisiaa la sameeyey everytingaa la sameeyey cudurkan anaga soomaaliya ma keensanin dawlado waaweyn oo maraykanka iyo shuushka iyo muxuu ahaaye faransa iyo china oo kusoo yimid dawlado waaweyna barnaamijyo ay lahaayeen uu ka baajiyey oo dib udhac ku ridwaa sidoo kale a ka cabanaya oo shirarkooda iyo caadiga ay qabsan lah anagoo doorasho oo muxuu ahay safar dhaadheer la gelayo inay qabsoomi karin jiridan awgeed waa ii muuqata aniga igu jir brofeor liban maxaa kaaga baxa warka xildhibaanka suuragal ma ahayd suuragal ma ahayd haddii even uusan jiri lahayn covid nineteen in doorasho qofki coda meesha dhaco lahayd
sino xorano waxay la tahay hadda waktiga diyaar garowga ah way waxa iyo iyo waxa muuqada yani waxay ahayd nidaam xisbiya badan xisbiyadii waa haaway ilaa toddobaatan iyo lix xisbi ayaa si kumeel gaara loo aqbalay laakiin in la dhamaystiro oo mataqaanaa iyay ahayd deegaan doorashooyinkii in la sameeyo wax fara badan ayaa yani qabyo ka dhigay iyaga awalba isagoo waktiga ciriiri ahaa amnigana uu ahaa ayuu haddana baarlamaanka wuxa uu nidaamkii loo dooranayay ee liiska xiran ee mataqaanaa lagu heshiiyey laba kun iyo sideed iyo toban baydhabo ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dowladii federaalka xukuumaddiina ay ansixisay oo ahaa liiska xiran oo calal aqal kaga dhowaan lahaana iyaga oo dad badan oo xataa ay qabaan baarlamaanka ku jirana ay qabaan iyo aqoon-yahano badan uu ka yara fudud yahay wadamada dhibkan oo kale uu ka jiro kii waa laga leexday waxaa loo leexday in kursi kastaba iyo qof in la sameeyo marka arrintu aad bay usii gadaal ugu sii dhacday waxaana jira oo kale arrintan oo covid nineteenku waa wax hadda yimi dawlado badan oo hadda qabsanaya ayaa jira laakiin waxaan isleeyahay xataa covid nineteen hadduusan joogin iyo hadduu jiraba diyaar garowga iyo wixii loo baahnaa iyo caqabadihii ayaa weli meesha ugu yaallaa ta kale waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sharciga la ansixiyey ee laisla ogol yahay ayaa qodobkiisii konton iyo saddexaad waxa uu ku sheegayaa uu qeexayaa in duruuf dib u dhigis ah inay keeni karto doorashada yacni waa ugu dambeyn lix bilood ama boqol iyo siddeetan maalmood ka hor waa in ay guddiga madaxa bannaan waa inay hor yimaadaan baarlamaanka markaana ay ku dhawaaqaan inuu qabsoomi karo sida qodobka saddex tobnaad uu sheegayo inuu qabsoomi karo iyo in kale markaa kadib labada aqal ayaa go-aan ka gaaraya marka inuu qabsoomi karo iyo in kale marka already baarlamaanka iyo labada aqal xaq waxay u leeyihiin in ay wakti dib u dhigaan ama ay kordhiyaan siiba tan laga filanayo waxaa dhici karta mid farsamo dib u dhig farsamo inuu jiri karo oo muddo bilo ah ama ilaa iyo sanad ayaa dhici karta oo laga filan karo laakiin haddii kordhin kale ay timaado waa waxa keeni kara cabsi iyo qalalaaso kale oo mataqaanaa siyaasadeed inay keento laakiin ilmuhim midda yani qodobkaasa sharci ahaan u ogolaanaya oo in ay dib u eegaan waana midda hadda laga sugaayo guddiga madaxa banaan ee qaran ee doorashooyinka inay hor tagaan Inay hor todoba iyo tagaan.
labaatanka inay hor tagaan taa ayay sheegayaan marka taa bay ku xiran tahay sida ay u sheegaan iyo diyaargarowgooda iyo inuu dhici karo hadday yidhaahdaan ma dhici karo xataa xataa mid baa jirta xataa hadday sheegaan oo yidhaahdaan annagu waa diyaar baa nahay ee maanta hadda el- marwa Xal- xaliima xaliimayada iyo hadday isu hor istaagtood waa anaga diyaar baa nahay qodob hebel qodob baan diyaarinay laakiinse la og yahay duruufta ay qiimeeyaan ee la- labada aqal oo wada jira ay qiimeeyaan waxaa dhici kara inay yidhaahdaan diyaargarowgaas waxaa ka dhiman sidaa iyo sidaa saa darteed lama geli karo waa lo- loo Wa- waa noqonaya.
gartay aad baad mahadsantahay seer maxamed xasan markaad Ha.
tirisa dooda xildhibaanka ah in ay diyaar garoobeen waa suuragal ahayd Eh, xilli xilli sharciyada qaar oo adinkeeda quseeya weli baarlamaanka gacantiisa uu ku jiro ma kula tahay eh, eh, eh, in si sax wax ku socdeen
runtii horta aniga waxaan ku raacsanahay professor liibaan ilamaha aniga haddii covid nineteen hadda marchi waa marka anaga bishii een, saddexaad marka een, la joojiyey wax walba laakiin ka horna ilama aha wax u dhow xitaa oo diyaarsanaa inay jiraan waxaa kaloo jira waxyaabo gogol dhig oo ah runtii ee, doorasho marka la qabanayo sida ma in dadka la tiriyo in maxaa la yidhaahdaa oo la ogyahay maaragta xitaa dadka codayn karo in dadkii loo sameeyo aqoonsi een, in maxaa la yidhaahdaa la ogyahay een, uh, exactly meelaha laga qaban goobaha doorashada qaabkii doorashada ay u dhacaysay een, wax badana runtii ka dhiman oo hadda covid nineteen waa uun hadda wax soo kordhay oo dhawaanahan soo kordhay laakiin awalba sharciga laftigiisa iyo iyo hadda een, een, gobolka banaadir ee kiisa ha noqoto maaragtay ee dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somaliland een, ha noqoto kootada haweenka een, waxaa jira een, een, waxyaabo badan oo aanan aan weli diyaar ahaynaa jiro sharci ahaan ma garatay Een, Wa- wa- wa- marka- kolkaa guddigu haddii ay ay ay yidhaahdaan iyagu anagu waan qaban karnaa waxay u baahan yihiin tirada kale dhaqaalihii xitaa lagu qabanayo doorashada Een, ah, inkastoo hadda aan maqlayo balanqaadyada sida maraykanka oo kale, laakiin ilaa iyo hadda wax sugan oo lahayo ama mashiinada xitaa la isticmaalayay markay dadku codeeyaan inay tiriyaan iyo waxyaabahaas oo dhan weli weli maaragtay gacan laguma hayo diyaar maaha marka ilma aha aniga inay doorasha dhici kartay een, een, een, waqtigii loogu talagalay Wa- wa- waan gartay Ha- xildhibaan daahir su-aalo badan baa dabcan soo baxay laakiin aan ku horeeyo caqabadahan eh, dadku ay qabaan oo oo banaanyaalka ah matalaada muqdisho dad afar milyan ku dhow ayaanan matalaad haysan oo fursad haysan oo aan ku caddayn sharcigan aad hadda ansixiseen Eh, deegaan doorashada aad ansixiseen somaliland meesha kama muuqato su-aalo baa ka taagan iyo sidoo kale daruuf sharciga xuquuqda haweenka iyo daruufta amni marka intaas intuu isqabadsiisid ba doorasho noo qabo
waa mahadsan tahay okay ow marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan dadka fahansiiyo haddii guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka uu yidhaahdo bilaan u baahanahay bishaas baarlamaanka ma dhihi karo may laba bilood oo lagaaga dhigaa xataa ma dhihi karo sababtoo ah m- mandate-ka waxaa iska leh hadda ba- guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka hadday yidhaahdaan laba sano kadib aan qabanaynaa ama sanad kadib aan qabanaynaa ama lix bilood kadib aan qabanaynaa ama laba bilood kadib aan qabanaynaa taa unbaa lagu raacayaa baarlamaanka oo la horkeenayaa dowlaana lagu raacayaa sababtoo ah een, annagu haba yaraatee een, muxuu ahay mas-uuliyadda ugu weyn waxaa iska leh eh, doorashada guddiga madaxa banaan ee doorashada taas taasaan rabaa shacabka soomaaliya inay ogaadaan ma aha in dabcan eh, baarlamaanaan nahay waa ka doodi karnaa waxna waa ku diri karnaa waxna waa ka dhimi karnaa laakiin baarla waxa lagu kor shaqaynayo waa guddiga eh, muxuu ahay madaxa banaan wuxuu keeno wa taas ayaan rabaa shac- in shacabka u sheego tan kale xildhibaan daahir Oo, intaadan oo, intaadan ka gudbin intaadan ka gudbin eh, guddigan doorasho laba kun lix iyo tobankeena sidan baa loo joojiyo oo guddi farsamo loogu dul sameeyey marka sheekada guddiga doorasho madaxa banaan dadka soomaalida kuma cusba saddex sano iyo bar bay soo jireen hadday ay ay suurageli karayso inay Ha, inay- laakiin- inay doorasho ha, laakiin dhacdo. Marka- difference- marka difference uu ku dadku- jiro markii- dadku adinka idin doorteen dadku adinka idin doorteen dabcan
markii guddiga eh, waa runta eh, doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii ee guddigan oo dhisan guddi kale adhos commitee la samaynayo oo- oo guddi farsamo la samaynayay oo abokaato dhigaya oo madaxda u ahaa Mhm, ma jirin sharciga doorashooyinka ma jirin mhm.
sharci doorashooyin marba guddigu unbaa dhisnaayo sharci doorasho ma jirin hadda sharcigii doorashada oo madaxweyne oo baarlamaanka ansixiyey bulletin ofishaala kusoo baxay madaxweynihii saxiixay ayaa jira Eh, qoondada gabdhaha iyo maxaa la yidhaahdaa dadka aan deegaan doorashadooda tigi karin sida somaliland iyo dadka noocaasa waa qaraar waaye qaraar baarlamaana lagu soo saarayaa maaha sharci ma ahaanayso oo maalin walba haddii somaliland iyo qadiyadeeda iyo arrimeeda ay iska dhamaadaan brid walaalaha somaliland ay tegayan gabdhaha muxuu ahay gentleman agreementka oo oo lagu soo dhaqmayaa jira oo boqolka soddon ah muxuu ahay lagu dhaqmayo intoo dastuur ku qoran laakiin haddana gentleman agreement oo two thousand twelve iyo two thousand sixteen intaba lagu soo dhaqmiyaa jira xildhibaan daahir soomaaliya ay kusoo dhaqmi xildhibaan jirta daahir weligeed xildhibaan daahir xildhibaan daahir oo dhanna waa waa qaraar baarlamaana lagu soo saara waana hadda waana socotaa oo baarlamaanka u ahaya laakiin ma aha waxa jira oo doorashaha hakin kara maaha xildhibaan daahir doorashada waxaa hakin kara waxa weye sharcigii doorashada wax maa ka dhiman maya sharciga doorashada waa dhamaystiran yahay hadduusan dhamaystirnayn madaxweynaha ma saxiixdeen doorashada la qabanayana waa hal qof iyo hal cod haddii la yidhaahdo doorasho dadba dadkii keenaa waa dad aanan rabin in muxuu ahay ay dhacdo muxuu ahay doorasho feer ay dhacdo aan rabin wa xildhibaan daahir xildhibaan daahir dowlad goboleed dowlad goboleedyo sheegaya in ay ay ay rabaan inay ay doorashadii ku- labada kun iyo iyo iyo muxuu ahay lix iyo tobankii oo kale ay u dhaqo ay ay ay go-aamiyaan oo ay ay arrintaas ay rabaan laba arrinba meesha kuma jirto dowlad goboleedyo in loo yeero la weydiiyo doorashada sax maaha sharcigan maaha dastuurkana ma ogolo sababta aan u leeyahay waxaa weeye kow marka ugu horeysa baarlamaan oo waxaa jira aqal sare la yidhaahdo oo dowlad goboleedyada matala looma baahnaateen haddii dowlad goboleed loo yeerayo xildhibaan daahir haddaad maqlayso haddaad sharcigii haddaad doorashada ayaa jira haddaad maqlayso oo muxuu ahay qof kasta qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed wix uu hogaansamo ay tahay wa waan gartay waan gartay Arrimaha- arrimihii hore arrimaha inay kaduwan yihiin inay ka ay kaduwan yihiin in la ogaado waayo wa waan gartay waan rajeynaya Hadda inaad inaad dowlad goboleedyada inay ogaadaan waayo wixii hore waxaa inay kaduwan yihiin waxaan rajeynaya inaad eh, dooda wadaagno oo dadkuna ay kula qaybsadaan eh, aniguna aan idiin qaybin inaad ogolaato ood dhegaysato marka waxaan rabaa laba qodob aan ku laabano Eh, ama inaan sharciga doorashooyinka dul istaagno waxa ku qoran la qaato ama in qaraar lasoo qaraarka mar walbaa lasoo saari karaa doorikama taagna laakiin sharciga doorashooyinka waxa ku qoran xilligan ma fulin kartaan ha noqoto eh, somaliland iyo iyo iyo iyo waxa laga yeelayo matalaada muqdisho qoondadii haweenka ama sharciga xuquuqda haweenka intaasoo dhan oo aan meesha oolino amniga sii dheer yahay miyaad isleedahay wuu suurogeli karaa sharcigan bal dadka u faahfaahay
xaqiiqatan eh, qadiyadda somaliland waa la wada ogyahay gobolo badan oo shan gobol gaaraysa ayaa ah, meeshaas muxuu ahay ah xujaysan marka eh, doorasho sababta loo yiri doorashadooda si eh, muxuu ahay ka duwan doorashooyinka kale ayay ku dhacay sida loo yiri waay taasna waxaa ku maqan eh, muxuu ahay meelaha eh, dadka eh, xildhibaanada laga soo doortay iyo iyo muxuu ahay baarlamaanka guddigii eh, la afsaaray iyo dadkaasaa soo khulaaseeyo oy waynoo keenaya muqdishada tan gabdhahana iyadana waa iska dhamaatay tan Mu- goond baalka muxuu ahay en- en- gobolka banaadir gobolka banaadir qadiyadiisa dastuurkay ku hoos jirtaa dastuurkiina wax laga bedelo ayay tegay marka anigu inta aan ka ogayo waa intaa inta aan sharciga ka fahmay waa intaa Eh, laakiin waxa aan rabaa inaan dadka waadax ugu dhigo doorashadii lix iyo tobankii ee ee madaxweyne xasan sheekh uu yiri doorashada dadbana la-aala taas xilligeedii way dhamaatay sharcigii doorashadaa jira waa sharcigaas doorashada in la laalo oo sharci doorasho ma jiro la yidhaahdo oo hadda kadib iyo sharci kale la sameeyo waa goonigeeda oo sharci oo kaaska kansalaya la sameeyo waa goonigeeda laakiin sharcigaas oo madaxweynihii saxiixa oo jira doorasho dadba lama aadi karo seenar siraad maxaa ku dar lahayd haa maya ani waxaan dhihi lahaa horta en, en, sharcigu waa run waa waa la baaskareeyey oo sharcigii waa la ansixiyey laakiin sharcigu waa wax guud ma aha qaabkii loo sameynayey iyo sida loo sameynayey iyo sida qaabkii loo implement garayn lahay wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo oo laga dul sameeyo sharciga laftigiisa waxyaabaha maqanna waa kuwaas teeda kale sharcigii marka hore la keenay sidii uu u sheegay professor liban ee xukuumadda iyo ay u gudbiyeen baarlamaanka wax badanaa laga bedelay Ee, waxyaabo badanaa laga bedelay mana ahan isagii ma garatay inkasta oo oo madaxweynaha uu saxiixay hase ahaatee si kastaba ha ahaatee aniga ma qabo iyada oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aysan heshiis ahayn oo heshiis siyaasadeed la gaarin laakiin guddi baa shaqeynaya barlamentarian oo la magacaabayo labada gola oo dhexdiina marka guddigina madaxa banaanna waad waad sharciyeynaysaa sharciga doorashooyinka waad ogoshihiin guddigan uu shaqeynaya marka guddigan baarlamaanka muxuu qabanaa muxuu qabanayo ibrahim yaro uu guddoomiye u yahay guddigaas wuxuu qabanayaa qoondada haweenka ayuu soo sallaxayaa oo si dab u soo qeexaya qaabka ay ku imaanayeen waxaa kaloo ay soo qabanayeen gobolada waqooyi xildhibaanada laga soo doorto oo aan doorasho lagu qaban karin deegaankaas meesha doorashadooda ay ka dhacayso asagoo la tishanayo muxuu ahaay saxaabta xildhibaanada laga soo doortay waqooyi matala iyo muxuu ahaay gobolka banaadir sida ugu dhaksada badan le muxuu ahaay wax looga bedeli karo dastuurka kadibna xaquuqda uu leeyahay suhelilahay maxaa sharciga loogu soo qori waayo qabaanaa jirta sharciga maxaa loogu soo qori waayo dad kala qabaanaa jirta qabasho cabasho soom soomaalida ay qabtaa jirta waxaasoo dhamaa la rabaa in lasoo koobo oo hal noqdo lagasoo dhigo kadibna muxuu qaraar baarlamaan uu kusoo baxo bartor liibaan haye xagga usoo laabto guddigii dhawaan la sameeyey baarlamentarianka ah shaqaynaya oo guddiga madaxa banaan iyagoo de la sameeyey guddigaas see loo fahmay muxuu qabanaya run ahaantii guddigaas yani dib u dib u fiirin ayuu u fiirinayay sida marka waxaa muuqata in waxyaalo fara badan uu soo kordhiyey waxyaalaha hadda waxyaalaha waxaa ugu muhiimsan habka doorashooyinka ay u dhacayaan ayuu ayuu wax ka bedelay wax ka bedel weyn oo guddigii madaxa banaanaa iyo kulli iyo dadkii ku wada talagalayeen si kooban oo degdeg ah oo fiicanna inay ku dhici karto laakiin hadda gadaal waxaa loo celiyey in kuraastii deegaano mataqaana lagu saleeyo haddana macadda iyada nafteeda xataa macadda waxaa la leeyahay waa in lagu saleeyaa cadadkii laba boqol iyo toddobaatan iyo shantii waa in lagu saleeyaa xisbiyana waa inay ahaadaan haddana waa inay xisbiye ay ahaadaan meeshaas marka mugdi weyn ayaa ku jira sidee gobolada meelihii la tegi karo un baa laleeyahay marka waxaa muuqata meesha markaad kor u fiiriso si meel aanan yani ay keenayso yani waktigii las hadii loo diyaar garoobo oo sanado ka hor loo diyaar garooba laakiin hadda waxay keenaysaa dib u dhacan bayba sabab u noqon kartaa saynab maxaa kuu muuqda inkastoo guddiga madaxa banaan aan la xiriirno oo la hadalnay ka gaabsadeen ka qaybgalka barnaamijka guddoomiyaha guddiga telefoon qaban weysa laakiin maxaa kuu muuqda eeda oo dhan waxaad moodaan xildhibaanku u jeedinayo guddigaas marka maxaa maxaa kuu muuqda lagu biirin lahayd aniga waxaan dhihi lahaa waxaan u arkaa maaragtay in sharcigii laftigiisa sida professor liban u sheegay intii waxyaabo badan oo aan isgelaynin lagu dhex qoray haddana la rabo in guddiga loo saariyo wax aanan suurtagal ahayn ma garatay waxyaabahan midna waa waa axsaabta laftigeedii oo aanan hadda diyaarna ahayn noqoni karinna sababto waa sida hadda professor liban u sheegay waxaa jiro four point five see boor four point five iyo xisbi bal xaggee iska galaan waxyaabo badan oo waxaa jiro aniga sambuuskan shangeta u bixiyey sambuus shangeta sharcigan oo hadda la bedelay afargeetaa tiri anag shan xildhibaan daahir aye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal su-aal xaggaaga ah oo su-aasha ugu dambeysaan ka dhigi doono ma waxaad rabtaa xukuumad ama sharci ay ka maqan yihiin saamileyda siyaasada ahsaabta mucaaradka siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyadii ay banaan ka joogeen ay diidan yihiin in dadka soomaalida lagu dhaqo ma sharci saasaa doonaysa adigu maya sharci dambe oo dhiman ma laha okayo sharci dambe oo dhiman ma laha inaan wax fahnaa la rabaa war sharciga waa samaysan yahay xisbiyada sharcigaas markii la ansixiyey sharciga doorashada markii la ansixiyey sidii in ay rabeen loo ansixiyey farxadday farxeen waan ogaan shirarka ay qabteen isay soo dhaweeyeen haddii asaamileyda ka wada xisbiyada xisbiyada sharcigaas waa soo dhaweeyeen laakiin sharcigii ayaa la rabaa in la dhaqan geliyo bardarnibaan aysa dhankaaga haye ani waxayna tahay in hadda ay u baahan tahay waktigan ayaa la joogaa waa gabagabo waa waktigii hadda qodobkii konton iyo saddex wuu kusoo aruuraya qofkii konton iyo saddex ee sharciga doorashooyinka ee la ansixiyey waxaa la dhegaysanayaa guddiga guddigaas oo guddi farsamo ahaa wixii ay diyaariyeen ayaa la rabaa oo ay diyaariyeen madaxda dalka iyo xildhibaanada iyo kulli la isla wada ogol yahay wixii baana waxyaalo gaaba badan ay ka muuqataa sida hadda muuqata gobolka banaadir ha noqoto koontadii haweenka ha noqoto ilaa hadda waa lagu maqan yaha laleeyahay waxyaalahaas oo dhanba way jiraan marka intaas oo dhan maadaama gaab ay jiraan waxaa go-aan ka gaaraya labada aqal oo hadda yani laisugu imaanayo aad umaadsantaha seena maxamed xasan sharcigiini baarlamaanku hor yaallaa xildhibaankuna wuxuu leeyahay qaraar iyo farsamaa lagu soo saari doonaa marka muddaad raadinayseen in waxayna sharci ay noqdaan oo laga daayo xarjijabka xagee ka aadaysaan dhaba haddaa taagantihiin horta runtii hadda waxoo dhan waxay isugu soo oranayan ay ku soran yihiin horta bal in maaragtay guddigaas saaray in ay keenaan qaabkii loo dhaqan gelin lahaa haddii aan tusaale ahaan soo qaadano hadda labadii kun iyo lix iyo tobankii markii heshiiskii ahaa niyaama rasiba soddon haweenka waxaa la socday qaabkii loo dhaqan gelin lahaa oo oo oo lagu hubin lahaa
oo beelaha beelaha lagu amray inay inay dumarka keenaan beelaha saddex beela saddex dagaale waxaa waxaa lagu qasbay inay mid ay gabar noqoto marka waa inay la socdaan hadda haddii uu yahay in xisbigu qaabkee u keeni karaa boqolkiiba soddon haweenka in ay ku inay caddahay marka waxaa laga rabo oo la sugayo hadda waxay tahay in baaska soo saaro iyo qaabkii maaragtay loo dhaqan gelin lahaa in ay kusoo socdaan haddii aan loo fahminin qaabkii loo dhaqan gelin lahaa iyo sida lagu hirgelin karo deen waxay noqonaysaa waxun afka maaragtay laga sheegay oo shay laga yidhaahdo hadda boqolkiiba afar labaatankaan la haysto in xitaa ay dib dib uga dhacaan oo ay kasii yaraadaan haweenka baa laga kaadmaanayo marka waxaa loo baahan yahay in la hubiyo waxay tahay si cad loo loo qeexo qaabka ugu yaraan boqolkiiba soddonka haweenka uu ku imaanayo qaab walba oo la aado mahadsanid sharciga in la dhaqangeliyo waay doorasho halkii hal coday inay dhacdo waay aad bad haddii mahadsanid kale sharciga haddii kale sharcigaas waana waana
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka nala socodsiinayey